isagoo ka hadlayay shirka xakamaynta hubka oo dowladda soomaaliya ay ku qabatay magaalada muqdisho ayuu gaashaanla sare xasan cali nuur shuute ka sheegay inay tahay dembi weyn in hubka lagu haysto guryaha iyadoo cidda haysataa ay ku gabanayso xil dowladeed taasoo uu ku tilmaamay wax halis ku ah badqabka shacabka gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa sidoo kale sheegay inay reeban tahay ka ganacsiga hubka iyo soo dejintiisa oo uu jariimo ku tilmaamay waxaana la reebay in la soo degsado oo hubka la soo dejisto dad gaara soo degsadaan in la dhoofiyona way reeban tahay in laga ganacsadaa reeban waa jariimo weyn iyo dembi in laga ganacsado hub hub in laga ganacsado hubka jariimo iyo dembi weyn waay waa jariimo lid ku ah badqabka muwaadinka iyo guud ahaan amniga dalka khatar ku ah waay waxaa kaloo khatar ku ah dalka in hubka laga ganacsanayay in guryaha lagu haysto ayadoo lagu gambanaayo magaca mas-uuliyad mas-uuliyad markaas la haayo mas-uuliyaddaas ha ahaato mid derajo ah oo sargaal ciidan u hayhaaya ha ahaato ama mid mas-uuliyadoo mas-uuliyad gaar ah oo caadiya ha ahaato arrintaasi waa dembi weyn ninka qofka hubka ka ganacsado badqabka muwaadinka iyo amniga guuda dalku khatar ku yahay gaashaanle sare shuute ayaa dhinaca kale sheegay inay diyaariyeen xeer ilaaliyo dabagalo oo ka qayb qaata xakamaynta iyo hubka dhigista kaasoo maxkamadda ka soo qaadanaya ruqsadda lagu baarayo guryaha hay-adaha amniga ay uga shakiyaan in hub lagu haysto waxaan annaga diyaar naga ah marka la fulinayo howlgalka ka dhanka ah la dagaalanka hubka sharci darrada ah markii la samaynayo waxaa diyaar ka ah oo annaga diyaar naga ah xeerdhaaliye ka qayb qaata arrintaasi xeerdhaalyahaasi keliya hay-adaha amnigu waxay samayhayaan galkii iyo caddeymihii ay haayeenay u dhiibaayaan isagaa maxkamadda la tegaayo oo ka soo qaadahayo maxkamadda waraaqda amarka lagu fatashayo guriga lagu tuhmay inuu hub ganacsi yaallo gurigaasi ha lahaado mas-uul noocoo rabo mas-uul ha lahaado ama ha lahaado mid in sargaal ciidan ha lahaado ama mas-uul kale oo aanan ciidan ahayn ha lahaado maxaan kaga jeednaa marka inaan xeeraalyaha arrintaasi aan gelino oo shaqadaasi qayb ka ahda maxaan kaga jeednaa waxaan kaga jeednaa in la hubiyo in loo hogaansamay sharciga in la hubiyo oo aynan qof kasta waxay ay rabta aysan samaynin in la hubiyo in la ogaado haddii amarka maxkamadda la diido in la diiday sharcigii cidda ka hor timidna ay tahay in tilaab laga qaado saas inay tahay in la ogaado horta marka koowaad waxa waxaan kaloo kaga jeednaa arrintaas iyadana muhiim ah marka la baaro guriga la fatasho haddii laga helo hub lagu baaraayo hubkii la baaraaye laga helo meeshaasi in hubkaasi in dhammaantiis la keeno maxkamadda lama kala reebi karo hubka maxkamadda markii la geeyay iidaa go-aan ka gaarayso sida laga yeelaya markaas idoo fiirinayso habraacidii lasoo saaray oo sharciga waafaqsanaa qofka lagu helay inuu sameeyey xadgudub la xiriira ka ganacsiga hubka uu sameeyey waxaa laga qaadaa tallaab adag oo sharciga waafaqsan hadalka xasan cali nuur shuute ayaa imaanaya iyadoo dhowaan madaxweynaha soomaaliya uu sheegay inay mamnuuc tahay haysashada hubka dowladda soomaaliyana ay waddo dadaallo xakamayn iyo hubka dhigis ah taasoo ay si weyn uga walaaceen siyaasiyiinta iyo ganacsatada hubka ku haysta caasimadda soomaaliya ee muqdisho mid ka mid a falanqeeyaasha amniga ayaa dadaalada xakamaynta hubka ee socda ku tilmaamay tallaabo wanaagsan oo wax ka tari karta nabadda soomaaliya oo kasoo kabanaysa colaado sokeeye oo soo jiitamayay muddo ka badan soddon sano laakiin muhiimadda ay tahay qaabka ay dowladda soomaaliya u fulinayso sida uu v o a u sheegay axmed kaboole oo ka faalooda arrimaha amniga ee geeska afrika sida guud marka la fiiriyo in hubka dhigis lagu sameeyo dadka hubka haysta waxay faa'iido u tahay runtii amniga caasimada oo caqabado badan waqti badan lasoo kulmayey in ay hubku ku ekaado gacmaha ciidamada dowladda iyo gacmaha sharciga ah runtii amniga saameyn weyn ay ku yeelanaysaa iyo guud ahaan dhanka kale markii lagu dabaqo xakamaynta hubka maadaama cunaqabataynta hubka dalka laga qaaday soomaaliya runtii arrintaas oo dhan waxay faa'iido u tahay haykalka iyo sawirka dowladnimada iyo amniga caasimadda in ciidamada keliya uu ku ekaado dhaqdhaqaaqa hubka iyo haysashadiisa waa gartay marka si arrimaha loo fuliyo adoo soo koobaya maxay tahay waxyaabaha loo baahan yahay ama qaabka ay tahay in loo wajaho run ahaantii sidaan la soconno waxaa hubaysan hogaamiyaashii siyaasadda waxaa hubaysan xildhibaanadii waxaa hubaysan ganacsatadii dhammaan marka si ay u fududaato waxaa loo baahnaan karaa wada shaqayn iyo in ay ku fadhiso si lamida sharciyad maadaama dalku uusan lahayn maxkamad dastuuriya oo dalka soomaaliya oo dhan uu ku jiro ama uu ku dhisan yahay heshiis bulsho iyo odaytinimo runtii waxay ku dhisan tahay in wasaaradaha ay khusaysaa oo ay sharciyad drafti soo sameeyaan kabacdi golaha wasiiradu ansixiyaan wadadaas ay soo marto jaranjarada dawladda dhan ay soo marto heshiiskaas iyadoo lagu yahaan oo laysku wada raacsan yahaana in hubka dhigista la sameeyo oo aysan noqonin in jajuub lagu sameeyo iyadoo la fududay karo khilaaf iyo dhibaatana aysan sii aboorin laakiin sawirka guud markii la fiiriyo amniga caasimadda iyo guud ahaan soomaaliyaba in hubka dhigis lagu sameeyo way u fiican tahay lana helo ciidamo kontarool xaduudaha caasimadda iyo dhammaan si loo xakameeyo dhaqdhaqaaqa hubka maleeshiyaadka ama qabaa'ilka ay maaragtay gacantooda ku jirtana lagu qarameeyo oo nidaamka dawliga iyo hubka keliya ay isku ekaadaan taasna waxawaxay waxay gacan ka geysan kartaa dib u dhiska qarannimada iyo ciidanka soomaaliyeed iyo istaagitaanka haykalkii iyo dowladnimadii soomaaliya dadaalada xakamaynta iyo hubka dhigista ee ay wado dowladda soomaaliya ayaa waxaa walaac ka muujiyey siyaasiyiinta iyo ganacsatada hubaysan